magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa ka furmay shirweynihii shanaad ee ururada shaqaalaha soomaaliyeed oo afartii sanaba mar lagu qabto gudaha dalka shirkan ayaa maalmaha uu socdo looga harrinsan doonaa difaaca xuquuqda shaqaalaha la dagaalanka cadaalad darrada horumarinta dimuqraadiyadda iyo sidoo kale kor u qaadista shaqa abuurka dhallinyarada shirkan ayaa waxaa dahfuray islamarkaana ka hadlay muhiimadda shirka xogayaha guud ee xiriirka ururada shaqaalaha soomaaliyeed cumar faaruuq cusmaan iyo guddoomiyaha ururada xiriirka shaqaalaha festo axmed saciid saaxiibada iyo walaalaha shirkan waxaan xusuusinayaa in halgankeennii uu yahay mid ka dhana dulmiga sinaan la-aanta iyo cadaalad darrada waa waajib in la helo sharciyo shaqo oo cadaalad ah dimuqraadiyad shaqo oo sugan iyo horumar loo dhan yahay xidhiirka ururada shaqaalaha soomaaliyeed wuxuu si wadi doonaa hogaaminta dadaalada iyadoo lala shaqaynayo dhammaan dhinacyada muhiimka wadeejir waxaan dhisaynaa waxaan ku dhisaynaa mustaqbal ay shaqaalaha dhubdhexaad u yihiin cadaalad lagu xoojinayo dimuqraadiyad si loo horumariyo oo ay uga qayb qaataan horumarkeena horumar loo sameyn yahay guul ha gaadho midnimada shaqaalaha soomaaliyeed guud hal gaadho ururka xiriirka shaqaalaha soomaaliyeed
waxaan u taagannahay oo aan qayb ka nahay ololaha caalamiga ah ee ururka shaqaalaha adduunka uu hogaaminayo ee la yidhaahdo for democracy waxaan u taagannahay dimuqraadiyad waxaan rabnaa dimuqraadiyad dalkan soomaaliyana waa inay dimuqraadiyad ka hana qaadaa taas waa qodob muhiim no ah waxaa sidoo kaleeto muhiim no ah oo ay ugu horreyso in dadkeennu cod ay yeeshaan dadkeennu inuu codkoodu xisaabsan yaha macno leeyahay taas ayadana waa wax annaga noo yaallo oo muhiim ah shaqaalo weynaha soomaaliyeedna ay ka go-an tahay waxaa sidoo kaleeto muhiim ah oo halkudhigeennu ku jiro in horumarka inuu noqdo mid loo dhan yahay inay dad koobanoo yar inay taajiraan dadka badankiisna ay fakri ku jiraan oo aysan haysan dhaqaalo oo aysan haysan shaqooyin macno leh dalka horumarkiisa waxaa laga fiiriyaa in la arko dadkiisa shaqeeya siday u nool yihiin